wasiirka amniga maamul goboleedka puntland khaliif ciise mudan ayaa sheegay inay gacanta ku soo dhigeen sarkaal sare oo ka tirsan ururka al-shabaab kaasoo muddo ku sugnaa magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari wasiirka ayaa sheegay in sarkaalka intii aan la qaban uu isdifaacay dhaawaca arrintaasi ka soo gaadhayna hadda loogaga daweynayo magaalada boosaaso wariyaha v o eda faadumo yaasiin jaamac oo wasiirka waraystay ayaa ugu horreyn weydiisay howlgalka ay sarkaalka ku soo qabteen
rag badan oo ninkaanu ka mid yahay muddada aan daba joognana waxaanu mar walba raadinaynay inaanu si fiican uga gacan boganno maanta ayay noqotay inaanu ninkaan ku guulayso inaan soo helo haddii lasoo helana w wuu dagaalamay wuxuuna sitay bastoolad iyo bumbo gacmeed buumkii ma tuurin laakiin bastooladii buu ku dagaalamay bastooladii waxay ku dhacday nin shacab ah waana dhintay alla unaxariisto eerkiisiina soor imaanalaaka siiyo isagii markuu dagaalamay marka lugta ayaa laga toogtay waana qabanay daktarkaanu geynay waa daweynay haddana waa waxaa lagu wadaa taarikhtii waxaanan rajeyneynaa inaanu qoladii kale aanu ku daba joognayo inaynan soo helno waa gartay waxaad ii sheegtay in ciidamada amnigu ay heleen ninkaas xaggee buu maraya markay heleen markuu helayo wuxuu maray jubba hotel ayaa waa gartay marka ma nin hore loo garanayo ayuu ahaa maya waa nin aanu informationkiisa aadahay sawirkiisa marka saas aanu ku helay ninkan wuxuu ka yimi koonfur sideeda nimankan amniyaadka waxaa laga soo tashkiiliyaa meel la yidhaahdo xamar cayaarkada koonfurta markaasaa loo soo diray halkan ninkaanna wuxuu ahaa ninkii madaxda u ahaa nimanka amniyaadka la yidhaahdo dadka madaxa ka jira waxaad ii sheegtay inuu yahay sarkaal sare oo ka tirsan al-shabaab magaciisa ma noo sheegi kartaa magaciisa hadda sheegi mayno garaad baan kasoo sheegi doonaa baaris marka dhamaado insha allah ha isbitaal kamid a boosad yaala amnigiisuna waa waa la adkeeyey meeshaas waxaanu rajeynaynaa markii la daweeyo inaanu xabsiga geyno kabacdina maxkamadaa loo gudbiyo insha allah waxaa jira howlgal ka socda magaalada boosaaso oo dad lagu qabanayo muxuu ku wajahan yahay dadkaas waxa weeye nimankii aan kuu sheegay baa weli hawshooda wadnaa marka dad badan baa lasoo muranaya dadkaas waxaa laga dhex daraarayaa wixii al-shabaab ah wixii aan al-shabaab ahayna waa lasii daynayaa guryahooda ku noqonaya goormo ayuu bilowday mise berisi ayuu socon doonaa howlgalkaas operationkaas ayaamahanba waa so socday intuu soconayana waa inta shabaab aan la dagaalameyna soconaya
kaasi waxau ahaa wasiirka amniga maamul goboleedka puntland khaliif ciise mudan oo u warramayay wariyaha eega magaalada boosaaso faadumo yaasiin jaamac